waxaa kordhay tirada khasaarihii ka dhashay weerarkii shalay gelinkii dambe lagu qaaday hoteelka afriig ee magaalada muqdisho wararka laga helayo goobaha caafimaadka ayaa sheegaya in tirada dhimashada ay gaarayso ugu yaraan shan iyo toban qof dadkii weerarkaasi ku dhintay ee meydkooda la helayna waxaa ka mid ahaa lamaane aroos ahaa oo hoteelka deganaa wariyaha v o eda xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa booqday mid ka mid a cisbitaalada muqdisho warbixintaana nooga soo diray halkaasi waxaa soo kordhaya tirada dadkii ku geeriyooday iyo kuwii ku dhaawacmay qaraxii ismiidaaminta ahaa iyo weeraradii xigay ee shalay gabaldhicii lagu qaaday hotel afriig oo ku yaala wadada aada garoonka diyaaradaha muqdisho kaasoo ay weerareen kooxa ka tirsan ururka al-shabaab cisbitaalka daarushifa ee magaalada muqdisho ayaa xaaladooda lagula tacaalayaa afar ka mida dadkii ku dhaawacmay qaraxii ka dhacay hotel afriig sida uu v o a u sheegay agaasimaha cisbitaalkaasi maxamed cabaas bismillahi raxmaan raxiim cisbitaalka xalay waxaa la keenay afar qofood oo dhaawaca oo dhaawacyada ka qabaan meelo kala duwan waa lala tacaalay xaaladahoodii caafimaad qaar ka mida way fiicnaayeen markii loo sameeyey gargaarkii ay u baahnaayeen way baxeen kuwo kalena dhakhaatiirta waxay u arkeen in ay baryaan si xaaladooda loo hubiyo alxamdulilah waa lagu guulaystay in xaaladooda lagu soo celiyo sidai ahayd markii hore ayagana kulli waa bad qabaan wayna caafimaad qabaan waa tahay dadkaasi waxyeelada ay qabeen runtii meelo kala duwanay ka qabeen qaar gacmaha qaar lugaha qaarba meel ayay wax kasoo wada gaareen runtiina waa lala tacaalay isbitaalka xaaladooduna hadda way degan tahay meeqa saaxala laydin keenay adiga abaarihii waxaana loo keenay maqhribada intii aan la gaarin ayaa la keenay intaasna waa lala tacaalaye qaarka la jiifiyeyna ayagana xaaladooda hadda aaday u fiican tahay isbitaalada digfeer iyo madiine ayaa ka gaabsaday inay ka warbixiyaan xaalada bukaanada qaraxii shalay kusoo waxyeeloobay ee la dhigay goobahooda caafimaad iyagoo taa bedelkeedana doorbiday inay saxaafada xog qoraala u gudbiyaan waxaana digfeer la geeyey kow iyo toban dhaawac ah iyo afar ka mida meydadkii ay gawaarida ambalastu kasoo daabuleen goobtii qaraxu ka dhacay iyadoo cisbitaalka madiine lasoo gaarsiiyey toddoba meyd ah iyo shan kale oo dhaawac ah waxaana tirada guud ee dhimashadu ay noqonaysaa kow iyo toban ruux halka dhaawacyaduna ay yihiin ilaa labaatan ruux dadkii shalay ku geeriyooday weerarkii qaraxa ku bilowday ee hotel afriig ayaa waxaa ka mid ahaa lamaane dhowaan ku aqalgalay hoteelka qaraxu ka dhacay kuwaasoo toddobaadkii ugu horreeyey ee farxadooda ku guda jiray waxaana maanta lagu aasay qabuuraha jasiira aaska kadib ayaa waxaa saxaafadda la hadlay faarax cabdiraxmaan oo gabadha adeerkeeda khatarkan waxaanu ka yimid ninkaan dibadda ka yimid gabadhan halkaan ay joogta ayagana sacuudiga ka timid mar hore way isbarteen aqalkii alxamdulillah ninkaaxi waa dhacay arooska waa guurinay hadda xaafad hotel hotel ka mid oon xaafadda ma geeni ma fahamta hotelkii uusan isfahmi waayeen ama oo cariir wax ku noqday waxay degeen hotel africa toddobadii xag ku galeen sagaal maalmood deganeen xalib unbay sagaal sagaal ku eedan u filaya hadda markii dhibaatada dhacdine sharci galab war baa na soo gaaray marka meesha tagnayna waxay ugu dambey almuhim sagaal sax habeenimo ayaan ayaan helnay meydadkii oo lanoogu keenay isbitaalka madiina alxamdulillah rabbilcaalamiin waxayna waxay ahayn wax hor haddana waa kana duugtay ma taagannahay bilah baa noo fududayba nicma bilaahi waa dhaqna waa soo duugnay jasiiraan joognaa marka waxaan leenahay guurkoodii jannadii firdowsa cala ilaahay ha u geeyo ilan adduunya waa calfan waayeen iyagoo toddobada ku jiraan ilahi waxaan kaga baryaynaa inuu ilaahay khafuur raxiima u naxariisto khabrigooda waasac ugu dhigo arooskooda ay ku galaan jannadii firdows cala meel tan ka qiimo badan jenaraal maxamed nuur galaal oo ka tirsanaa saraakiishii sare ee xukuumaddii dhexe ee soomaaliya oo meydkiisu saakay uu yaalay cisbitalka digfeer ayaa ka mid ahaa dadkii hoteelka ku geeriyooday waxaana sida ehelkiisu ay sheegeen lagu wadaa in loo qaado degmada guraceel ee gobolka galgaduud si halkaasi loogu aaso jenaraal aadan abshir nuure waxa uu qayb ka ahaa dadkii shalay ka badbaaday weerarkii hotel afriig waxaana uu ka warbixiyey sida uu ahaa jawiga markii uu qaraxu dhacayay inna lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun annagu goor ayuu shantii galabnimo tahay ayaa oo wax dhiman ayaa qaraxu dhacay meeshaana ku jiray waxaana ku dhintay rag jenaraalka ugu howeyn yahay jenaraal maxamed nuur galaal oo aas-aasihii soomaaliya ee halgamaagii la dhihi karo ilaahay hau naxariisto ehelkiisana samar iyo iimaan allah ka siiyo wuxuu dhalay iyo wixii la dhashay iyo wixii u dhowaayba dad kale oo dhintayna waa jiraan inta kaloo la dhimatayna ilaahay hau naxariisto inta waxa weeye marka anigu meeshaan ku jiray sideedaba hoteelku hoteel aad u mashquul oo ahay dad badan joogaan nimanku irdaha dadku ama waardiyaha la dhigo ilaaladaa kama soo gelin meel dadaba oo luuqah ayaa baabuurka qaraxu ku dhacay qaraxu markuu ku dhacayna dadku ayagoo bannaanka u baxay oo xagee ka dhacay ayaa nimankaanu si gaadmaa meeshaan dhex ku soo galeen oo geerash ku dheganaay hoteelka ayay soo jebiyeen oo gaariga lagu dhuftay sidaas bay marka gudaha u soo galeen markay soo galeenna anigu waa ku jiray oo nimanka aad isu arkinayaan ahay marka aan aad u arkay oo aan is aragnay marka sidaasay xabadahan ugu bilaabeen ummadda ugu bilaabeen ayagoo xabadaha bidayo annaguna waxaan hayna wax oon uga ridayno oo ninna meesha uga haray labadii kalena ay orod nagu dhaafeen ay galeen meesha qaraxan ayaa ka hor inta aanu ka dhicin hotel afriik waxaa hadalhayntiisu ay ku badnayd baraha bulshada waxaana falkan cambaareeyey dowladda turkiga iyo saaxiibada kale ee soomaaliya dhinaca kale war qoraala oo ay soo saareen madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare rooble ayay ku dhaleeceeyeen weerarkii arxandarada ahaa ee lagu soo qaaday hotel afriik waxaanay tacsi u direen dadkii eheladoodii halkaasi ku waayey qaraxan ayaa ku soo beegmaya xilli muddooyinkii ugu dambeeyey laamaha amniga dowladda federaalku ay shaaciyeen inay guulo wax ku oola ka gaareen xaaladda amni ee magaalada muqdisho xasan kaafi qoyste v o a muqdisho